بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo ka soo muuqday gunta al aqsa isagoo ku sugan god laga hoos qoday masaajidkaasi jeediyeyna hadalla jeesjees ku ah dadka muslimiinta ah iyo muqadasaadkooda ciidanka yuhuudda oo qiray in caqabado daran ay kala kulmayaan duulaanka khaza iyo xoogagga muqaawamada oo isku diyaarinaya dagaal weji cusub leh madaxweyne ku-xigeenka suudaan oo ku dhawaaqay in ciidankooda ay qarka u saaran yihiin inay isku furaan magaalada kharduum iyo gobolka kurdufaan donald trump oo weerar afkaha ku qaaday ruushka buutinna ku tilmaamay nin waalan xilli dhinacyadu ay ku fashilmeen in xal laga gaaro dagaalka yukrain maxay yihiin waxyaabaha aad ka ogaan karto haraadiga mawaadda baalistiga ah iyo halista ay ku leeyihiin caafimaadka bini'aadamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eritreya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeraysay iyadoo ay jiraan sababo aasaasi ah oo colaadan hurinaya iyo khataraha dagaal cusub inkastoo dagaalkii tigre uu ahaa mid horseeday isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqayn dhow oo u dhexaysay etoobiya iyo eritreya haddana heshiiskii lagu soo afjarayay dagaalkaasi wuxuu noqday bilowga xiisad cusub oo ay hareeyeen kalsooni darro iyo khilaaf badan oo labada dhinac u dhexeeyey xiisadda ayaa bilihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareertay iyadoo la arkayo dhaqdhaqaaqyo militari oo ka kala socda labada dhinac ee xuduudda halka dowladda eritreya ay ku dhawaaqday ololo dagaal oo guud dhanka kalena maqaal uu qoray jenaraal etoobiyan ah ayaa lagu soo bandhigay in dagaal cusub uusan keliya ahayn suurtagal balse uu yahay wax lama huraan ah haddii aan la qaadin tallaabooyin deg deg ah oo arrintaasi looga hortegayo warbixintan waxaynu ku soo gudbin doonnaa xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo eritreya tan iyo markii la saxiixay heshiiskii bretoria bishii nofembar waxaana sidoo kale ku eegaynaa astaamaha muujinaya suurtagalnimada dagaal cusub iyadoo ay sii socdaan saadaasha muujinaysa cawaaqibta halista leh ee ka dhalan kara dagaalkaasi qodobada aasaasiga u ah xiisadda u dhexaysa labada dowladood ayaa ah faragelinta arrimaha gudaha ee labada dal xaaladda gobolka geeska afrika iyo isbeddelka caalamiga ah ee saameyn ku yeeshay gobolka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wuxuu bishii oktoobar ee sannadkii shaaciyey in etoobiya ay u baahan tahay marinbadeed rasmi ah oo madax bannaan isagoo sheegay in xaaladda juqraafiyadeed ee dalka ee aan badda lahayn ay sababtay dhibaatooyin dhaqaale bulsho iyo kuwo amni maadaama dadkiisu ay kor u dhaafayaan boqol iyo labaatan milyan hadalkani wuxuu ahaa digniin xogan oo kiciyey asmara iyadoo ay xusid mudan tahay in etoobiya ay la wareegtay eritereya sannadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii taasoo ugu dambayn horseeday kacdoonkii xurnimadoonka ahaa ee socday muddo soddon sano ah waxaase jira siyaasiyiin etoobiyaan ah oo u arka luminta eritereya in ay ahayd khalad taariikhi ah oo hadda mudan in la saxo inkastoo abey uu sheegay inaan la adeegsan doonin xoog si loo helo marinbadeed haddana waxa uu ka digay in haddii aan si nabad ah loo xalin arrintaani ay noqon karto sabab dagaal oo cusub tanina waxaa sii xoojiyey ololaha ee wadda warbaahinta dowladda oo muddooyinkii u dambeysay ku celcelinaysay muhiimadda ay leedahay marinbadeed rasmi ah dareenka eritereya ayaa sii xoogaystay markii etoobiya ay saxiixday heshiiskii ee la gashay maamulka somalilan haddana aysan etoobiya ka leexan hadallada ay ku doonayso marinbadeed ku yaalla badda cas taasoo si cad ugu muujisay hogaamiyaasha asmara in bartilmaameedkooda uu yahay dekadda casab heshiiskii bretoria iyo saamayntiisa inkastoo heshiiskii bretoria ee lagu soo afjaray dagaalkii tigray loo arkayay fursad nabadeed haddana eritereya kama aysan qaybgelin heshiiskaas taasoo keentay inay dareento khiyaano ay kala kulantay etoobiya maadaama eritereya ee wax ka gashay dagaalkii tigree asmarana waxay si gaar ah uga soo horjeeday heshiiskaas maadaama uu oggolaanayo jabhadda t b l f inay say ahaato xisbi siyaasadeed halka eritereya ay doonaysa in gebi ahaanba la burburiyo sidoo kale heshiiskaas wuxuu furay albaab iskaashi oo cusub oo u dhexeeyey etoobiya tigree iyo sidoo kale dowladda maraykanka taasoo asmar ay u aragto mid khatar ku ah mustaqbalkeeda heshiiskan wuxuu sidoo kale dumiyey xulafadii u dhexaysay dowladda federaalka etoobiya iyo maleeshiyaadka qowmiyadda amxaarada kuwaasoo dareemay in laga reebay wadahadalka waxayna aad uga caroodeen in aagga ay maamulayeen gacanta loo geliyo tigree sidaa darteed waxa isi soo tarayay eedeymaha loo jeedinayo eritereya ee lagu tuhunsan yahay inay taageerayso maleeshiyaadka amxaarada arrintan oo sii hurisay khilaafka labada dal inkastoo eritereya ay beenisay eedeymahaasi khilaafka gudaha etoobiya iyo kaalinta asmara markii la saxiixay heshiiskii bretoria waxaa kacdoon siyaasadeed oo cusub uu ka bilowday gudaha gobolka tigree waxaa ku loolamaya laba garab mid uu hogaaminayay katajo ridha guddoomiyaha maamulkii kumeelgaarka ahaa ee halkaasi ka dhisnaa iyo mid kale uu hogaaminaya dibrosion waxaana lagu eedeeyey asmara inay taageerayso garabka dibrosion inkastoo labaduba ay iska fogeeyeen eedeymahaasi ciidanka eritereya ayaa weli ku sugan qaybo ka mid a gobolka tigree taasoo keentay muran u dhexaysay adis ababa iyo asmara xukuumadda abiy axmed iyo maamulka tigreena waxa ay dalbadeen in ciidamadaasi la saaro halka afuurkii uu sheegayo in ciidamadiisa ay joogaan dhul ay xaq u leeyihiin falanqayaasha ayaa rumaysan in nidaamka fadhigiisu yahay asmara oo u adeegsaday xiisadda etoobiya marmarsiyo uu ku hakiyo isbeddel siyaasadeed oo dalkaasi ka dhici lahaa dalkaasina weli ma lahan nidaam doorasho amba mid dastuuri oo rasmi ah waxaana ka jira xaalad deg deg ah tani markii xurnimada u qaatay isbahaysiga cusub ee qaahira asmara iyo muqdisho kadib markii etoobiya heshiis la gashay maamulka somalilan bishii janawari waxay sababtay in masar eritereya iyo sidoo kale kooxda riddada ay samaystaan isbahaysi cusub bishii oktoobar kaasoo lagu xoojiyey ishkaashi amni iyo mid difaac isbahaysigan ayaa la rumaysan yahay in loo sameeyey danaha ka dhanka ah etoobiya gaar ahaan haddii adis aoba ay sii wado dhaqdhaqaaqyada ay ku doonayso marinbadeed tanina waxay sare u qaaday walaaca etoobiya ee ku saabsan go'doomin ay ku wajahdo gobolka tan iyo sannadkii kii caalamka ayaa la daalaadhacayay dagaallo la mid ah midka ruushka uu yukrain uu ku qaaday iyo weerarkii maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku qaaday magaalada khaza tusaalooyinkaas ayayna falanqayaashu sheegayaan inay dhiirigelin karaan in dowlado kale oo ay ka mid tahay etoobiya ay qaadaan duulaanno kale iyagoo jebinaya xeerarka u degsan waxa loogu yeero qaramada midoobe adis aoba waxay horey u muujisay sida ay diyaar ugu tahay inay u dhaqaaqdo aqoonsiga maamulka somalilan arrintaas oo khilaafsan qawaaniinta u degsan waxa loogu yeero gaalada qaramada midoobay iyo sidoo kale midowda afrika waxaana jira cabsi kale oo taa la mid ah oo etoobiya ay u adeegsato eritereya bishii janawari magaalada adis aoba waxay martigelisay shir ay isugu yimaadeen mucaaradka eritereya kuwaasoo si cad ugu dhawaaqay dagaal hubaysan oo lagu rido nidaamka uu hogaamiyo asiyaas afurki bishii janawari eritereya iyadoo ka duulaysa xiisadda kala dhexaysa adis aoba waxay joojisay dhammaan duulimaadyadii shirkadda ethoobiyan airlines ee ku tegi jirtay magaalada asmara taas oo muujisay hoos u dhaca xidhiirka labada dal in kasta oo ay ahayd tallaabadii ugu horaysay tan iyo heshiiskii falanqayaasha ayaa sheegaya in dagaal buuxa oo ka dhex qarxa labadani dowladood uu saameyn xooggan uu ku keeni doono guud ahaanba gobolka keliyana uusan ku ekaan doonin ammaanka ee uu sidoo kale uu saamayn doono dhinaca dhaqaalaha ملح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan jarnaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa ciidanka yuhuudda oo qirtay in caqabado daran uu kala kulmayo dagaalka khaza iyo xoogaga muqaawamada oo isku diyaarinaya dagaal weji cusub leh sida uu baahiyey wargeyska israa'iil alyowm ciidanka yuhuudda ayaa qirtay in ay wajahayaan caqabado adag oo ku aadan duulaanka cusub ee ay ku galeen gudaha marinka khaza xilli ay kooxaha muqaawamada filistiin isku diyaarinayaan ayay jiriiradu leedahay diyaargarow xooggan oo ay diiradda ku saarayaan dagaal weji cusub leh sida wargeyska israa'iil alyowm uu kasoo xiganaya mas-uul sare oo sahyuuni ah saameynta dagaalka ee ciidanka yuhuudda ayaa hoos u dhacday xilli taa beddelkeed ay sarakac awoodeed ay sameynayaan kooxaha muqaawamada filistiin iyagoona waddo weliba oo ay soo mari karaan ciidanka gumeystaha yuhuudda gelinaya ayuu yidhi miinooyin xooggan waxaa intaasi sii dheer ayay jiriiradu leedahay in dhammaan guutooyinkii ciidanka ee uu benyamin netanyahu sheegay in bishii mey ee lasoo dhaafay uu gelinayo qidaaca khaza ay dhammaantood hadda ku sugan yihiin gudaha marinka ayna wajahayaan xaalado kuwii ugu liitay iyadoona markan ballanku uu ahaa in ciidanka sahaynada ay awoodda saaraan howlgallada ay ka fulinayaan dhinaca khan yunis balse taas ayaa dhalantayd noqotay oo ciidanka gumeystaha isaga ayaa noqday hadda midka lagu feenanaya bacaadka khaza dhanka kale ergadii maamulka gumeystaha yuhuudda ee dhowaan ka timid dhanka magaalada dawxa ayaanan wax guul ah ka soo gaarin wadaxaajoodadii ay la lahaayeen saraakiisha kooxaha muqaawamada filistiin taasoo sii fogeyn karta ayay jiriiradu leedahay halaagga ay la kulmayaan ciidanka sahaynada mugdina sii gelin karta masiirka maxaabiista gacanta ay ku hayaan kooxaha muqaawamada filistiin madaxweyne ku-xigeenka suudaan oo ku dhawaaqay in ciidanku ay doonayaan inay isku furaan waddada xiriirisa qurtuum iyo gobolka kordofaan waa qodob kale oo aan ku milacsan doonno xubinta wargeysyada oo ayna daabacday majalladda alqudus alcarabiya sida ugu horeyntii warbixinta lagu bilaabaya madaxweyne ku-xigeenka suudaan ninka lagu magacaabo maalik caqaar ayaa sheegay in ciidanku ay qarka u saaran yihiin inay isku furaan waddada isku xirta magaalada qortuum iyo gobolka kordofaan caqaar waxa uu tilmaamay in ciidanka ay haatan kaabiga ku hayaan magaalada kaadugli oo ah caasimada gobolka koonfurta kordofaan taasoo muddo dheer go-doon ku jirtay sababo la xiriira dagaalka qaraar ee halkaas ka socday shir jaraa-id oo uu ninkan qabtay saacadihii lasoo dhaafay ayuu sidoo kale waxa uu ku sheegay in ciidamada suudaan ay isbeddel ballaaran ka sameynayaan halkan iyagoona dib ula wareegay magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay aldabeybaad oo istaraatiiji ah iskuna xirta gobollo kala duwan caqaar waxa uu mar kale tilmaamayaa in xaaladda magaalada kaadugli ay tahay mid adag isagoona xusay in go-doon ay tahay in muddo ah kadib weerarada sii xoogeysanaya ee halkaas kaga imaanayay ciidanka dacmu sariic ee uu majaraha u haya maxamed xamdaan doglo dhinaca kale xaaladda magaalada alfaashir ayaa sii xumaanaysa ayay gunaanadkii majalladdu leedahay iyadoona kumanaan qoys ay la daalaadhacayaan macluul ba-an sababo la xiriira go-doonka dagaal iyo qiimaha cuntada oo cirka isku shareeray gudaha magaalada waxaa sidoo kale la sheegayaa in duqaymo joogto ah ay ka socdaan taasoo ka dhigtay in maalin walba baraha kala duwan ee internetka lagu arko digniino kala duwan oo ku socda xaaladda magaaladan donald trump oo weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha ruushka kuna tilmaamay mid waalan xilli dhinacyadu ay u muuqatay inay ku fashilmeen xal ay ka gaaraan dagaalka ukraine sida ay nashrisay majalada the independent madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa weerar afka ah ku qaaday dhigiisa ruushka valadimir putin isagoona ku tilmaamay inuu yahay nin waalan kadib markii ciidanka ruushka ay maalmihii lasoo dhaafay fuliyeen weeraradoodii ugu xooganaa tan iyo bilowgii dagaalka sanadkii kuwaasoo ay ku dhinteen dadyo fara badan oo ukrainiyiin ah trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa uu gaarka u leeyahay ee true social waxa uu ku sheegay inuu horay putin ula lahaa xiriir wanaagsan balse hadda taasi ay u muuqatay in ay sii mugdiyoobayso waxauna yidhi mar weliba waxaan xiriir wanaagsan la lahaa putin laakiin hadda waxa dhacaya waxay u muuqataa in taasi ay mugdi gelin doonto putin waxa uu doonayaa in guud ahaan uu qabsado dalka ukraine haddii arrinkaas uu dhacana waxa uu horseedi doonaa burburka ruushka trump ayaa sheegay in si had ah uu uga walwalsan yahay tallaabooyinka uu qaadaya ruushka muddooyinkii dambe maadaama ay gebi kasii tuurayaan damaciisii ahaa in muddo kooban uu kusoo afmiro dagaalka ukraine dhinaca kale aqalka kremlinka ee looga arrimiya ruushka oo ka falceliya hadalkii ka soo baxay trump ee ahaa in putin uu yahay nin waalan ayaa sheegay in ay habboon tahay in donald trump uu xakameeyo hadallada ka soo baxaya afkiisa taasina ay muhiim tahay si aysan u soo kordhin xaalad kale oo hor leh gunaanadkii ciidanka ruushka ayaa qabsaday magaalooyin cusub halka dhanka kale ukraine ay si aad ah uga qayla dhaaminayso weerarada xooggan ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xukuumadda moscow ay ka fulinayaan magaalooyinka waaweyn ee gudaha ukraine haddii aan halkaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milacsanna hindiya oo shiinaha u aragta cadowgeeda koowaad bakistaanna dhibaato amni oo gobolka ku haysata waa warbixin sirdoon oo ay baahisay dowladda maraykanka d i a waa hay-adda sirdoonka difaaca maraykanka waxay saacadihii lasoo dhaafay daabacday qiimeynta khataraha adduunka ee sanadkan waxayna muujisay isbeddelka istaraatiijiyadeed ee hindiya warbixintan ayaa lagu sheegay in hindiya ay hadda shiinaha u aragtay cadowgeeda koowaad halka bakistaan ay u aragtay dhibaato amni oo kula loolamaysa gobolka warbixinta d i a waxay sidoo kale tilmaamaysaa in shiinuhu keliya uusan hadda ahayn khatar amni oo la loolamaysa maraykanka balse qaaradda eshiya hoggaankeeda uu hadda inuu qabto qarka u saaran yahay isagoona cudud milatari iyo maskax siyaasadeedba ku garab taagan dowladda bakistaan oo hindiya ay u aragta cadowgeeda koowaad warbixintu waxay sidoo kale xusaysaa in bakistaan ay si weyn ugu tiirsan tahay taageerada dhaqaale iyo midda milatari ee shiinaha iyadoona labadan dal ay si wada jir ah inta badan u qabtaan tababarro milatari oo kala duwan warbixintan sirdoon ee ka soo baxday dowladda maraykanka waxay gunaanadkii muujinaysaa isbeddelkii istaraatiijiyadeed ee hindiya iyo sida shiinaha ay uga dhigatay hadafkeeda koowaad halka bakistaan oo markii hore loolanka xoogani uu kala dhexeeyana ay ka dhigtay kaalinta labaad iyo inay tahay dhibaatada amni ee ugu horeysa ee ay ka wajahayso guud ahaan qaaradda eshiya intaas ayaan dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa xubinta wargeysyada oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan iminkana u laabana dhanka walaalkeen suhayb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iyadoo maalinkii shalay kumanaan yuhuud ah ay xugugal ku sameeyeen masaajidka barakaysan al aqsa ayuu ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu waxa uu fariin ka soo diray gunta hoose ee masaajidka al aqsa isagoo ku sugan god laga qoday gudaha masjidka netanyahu ayaa fariintiisa ku sheegay in magaalada qudus ay weligeed ahaan doonto caasimadda maamulka isugu yeeray israa'il isagoo sheegay in sidoo kale dowladaha caalamka uu kala shaqaynayo sidii maamulkiisa loo aqoonsan lahaa muuqaalkan oo si aad ah ugu faafiyey mareegaha internetka ayaa ka caraysiiyey balaayiinta muslimiinta ah ee ku kala dhaqan daafaha caalamka iyadoo sidoo kale uu muujiyey sida ay sahaynada ugu dadaalayaan in gebi ahaanba ay masjidka gacanta ku dhigaan iyadoo sidoo kale su'aalo badan la iska weydiinayo godkan mara gunta hoose ee masaajidka barakaysan ee al aqsa dhanka magaalada khaza diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan waxa ay ka fuliyeen xaafadaha uu ka kooban yahay qidaaca halkaas oo ay ku shahiideen tobanaan dad ah goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya iyo sidoo kale magaalada khan yunis iyadoo tirada shuhadadu ay kor u sii kacday waxayna maraysaa tirada shuhadada tan iyo toddobadii oktoobar konton iyo saddex kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol laba iyo labaatan kun sagaal boqol lixdan iyo lix kale magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar iyadana waxaa ka socda wadahadalla u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo maamulka gumaystaha yuhuudda dowladda maraykanka ayaana soo bandhigtay qorshe cusub oo lagu doonayo in dagaalka lagu soo afjaro inkastoo qorshahaasi gebiyahaanba uu ka soo hor jeestay maamulka gumaystaha yuhuudda dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa maanta duqaymo kala duwan waxa ay ku qaadeen magaalooyinka yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan laba gantaal oo baaliisti ah ayaana lasoo werinayaa in tan iyo saaka lagu weeraray magaalooyinka talaabiib iyo xayfa iyadoo si aad ah qalabka digniinta bixiya looga maqlayey dhammaan deegaanada ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجال waa hagaag maxay yihiin waxyaabaha aad ka ogaan karto haraadiga mawaadda baalistiga ah iyo halista ay ku leeyihiin caafimaadka bini'aadamka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir saynisyahannadu waxa ay sheegaan in sida walxaha yaryar ee balastiikiga ah loo fahmo saameynta ay ku yeelan karaan caafimaadka aadanaha ay tahay mid adag oo qaadan karta sannado hase ahaatee waxaa la isku raacsan yahay ee la hubo ayaa ah in walxahan laga helay meelaha hooseeya ee dhulka sida gunta hoose mariana trench oo ah halka ugu hooseysa dhulka dushiisa kuna taala badweynta basifiga gaar ahaan waxay koonfurta galbeed ka xigtaa jasiiradda guwaan sidoo kale waxaa laga helay halka ugu dheer oogada dhulka ee buurta everest taas oo dhacda xadka u dhexeeya nebaal iyo taabit ee dalka shiinaha buurtan ay ah tan ugu dheer ee ku taal dhulka dushiisa iyadoo dherarkeedu gaaraya qiyaastii siddeed kun siddeed boqol afartan sideed mitir marka laga soo bilaabo heerka badda si kale uma fahamtid waxay bartan dhacdaa buuraha ku yaal silsiladda himalaaya halkaas oo caan ku ah safarada fuulista buuraha inkastoo ay tahay mid aad u khatar badan oo u baahan tababar iyo qalab gaar ah bacaha iyo walxaha balastiigiga ah ee halista ku ah caafimaadka inay gaaraan meel weliba waxa ay ka dhigan tahay in ay kororto tirada dadka ay saameynta ku yeelato noloshooda waxaana la xaqiijiyay in jirka uu uruuriyo walxahan taasina ay ka dhalan karaan cudurro badan richard thomson oo ah khabiir ku takhasusay noolaha badda kana tirsan jaamacadda plymouth kaas oo sameeyey erebixinta microbalastics kadib daraasad uu sameeyey labada kun iyo afartii waxa uu sheegayaa in qaadashada neefta hawada cuntada ama biyaha la cabo ay dhammaantood ku jiraan walxo aad u yaryar oo balastiiki ah taas oo la macno ah in si joogtaha uu qofku ugu nugul yahay saameynta walxahaasi sida uurka u dhigay saynisyahanadu waxay caadi ahaan ku qeexaan balastiiga yaryar inuu yahay jajabyo ama haraa balastiiga dhir ahaan ka yar shan milimitir taasoo macnaheedu yahay in walxahaas ay yihiin kuwa aad u yar laakiin weli muuqda marka la fiiriyo hase ahaatee waxaa sidoo kale oo jira waxaa loo yaqaan nanobalastics kuwaasoo ah jajabyo aad uga sii yar microbalastiga dhirirkoodana waxa uu ka yaryahay hal mikromitir taas oo la mid ah hal milimitir oo loo qeybiyey kun mikromitir waxay yihiin walxaha ugu yaryar waxaanay si fudud u geli karaan dhiigga qofka iyo unugyada jirka sababo ku aadan cabirkooda oo aad u yar marka lasoo koobo microbalastig waa balastig ka yar cabir ahaan shan milimitir halka nanobalastig uu yahay mid ka sii yar hal mikromitir kaas oo khatar gaar ah ku ah caafimaadka maadaama si fudud u dhexgeli karo jirka aadanaha jeffrey farner oo ah bare ku-xigeen dhanka cilmiga injiniirinka madaniga iyo deegaanka ee jaamacad ku taal gobolka florida ayaa u sheegay wargeys u kuurgala arrinkan in balastiiga yaryar badankood ay ka yimaadaan kuwo ka waaweyn xajmi ahaan waxaana dhacda ayuu yidhi in ay burburaan inta la isticmaalayo ama marka aan si habboon loo tuurin bacaha ama baakadaha wax lagu galayo ee balastiiga ah waxaa intaa sii dheer in in ka badan saddex meelood meel maadooyinka balastiiga maanta la soo saaro loo isticmaalo xirxiridda alaabaha ama gallayntooda sida in lagu soo xiro alaabaha mar qura la isticmaalayo tusaale ahaan bacaha walaasha iyo daasadaha cuntada kuwaas oo markii la furo ay ka dhigan tahay in gallahaasi balastiigiga ah laga maarmay waxaa dhacda in badanaa ay ku dhammaadaan inay noqdaan qashin ama wasakh deegaanka ku baahdaa taasoo ugu dambeyn keentaa in balastiiga u kala daato qeybo aad u yaryar oo keena dhibaato caafimaad iyo waxyeelo deegaanka ah marka bac ama caagad balastiiga ah lagu tuuro deegaanka oo ay gaarto badda ama goobaha kale ee la intifaacsado ee bannaanka ah waxay la kulantaa iftiinka qoraxda ee aadka u kulul ee loo yaqaan uv rays ama heerkuul sare iyo sidoo kale xoqida ciidda iyo dhagaxaanta dhammaan arrimahan waxay soobaan in bacdaas ama dhaladaas ay si tartiib tartiiba u kala daadato ilaa ay noqoto balastiig aad u yar balse la arki karo ama midda ka sii yar ee loo yaqaan nano balastics ugu dambeyn waxay u beddelmaan kumanaan qeyb oo si fudud aan lagu arki karin islamarkaana wasakheeya deegaanka sidoo kalena khatar ku ah noolaha iyo caafimaadka bini'aadamka waxaa halkan laga fahmayaa in balastiig kastoo aan si habboon loo tuurin uu noqon karo halis weyn marka u kala jajabo ama u kala daato qeybo aad u yaryar marka laga hadlayo qaabka ay mawaada balastiigiga u galaan jirka ugu horreyn waxaa haraadiga bacaha ama dhalooyinka caagadaha ee la fogeeyey ay ku dhammaadaan hawada ciidda biyaha iyo cuntada iyagoo sidaas ku soo gaara jirka sida lagu sheegay diraasaad fara badan mid ka mida tusaalayaasha lagu xoojiyey macluumaadkan ayaa waxa uu noqonayaa markay taayirada baabuurta ay ku xirmaan jidka waxay soo daayaan balaayin jajabyo ama haraadi balastiigi ah oo hawada iyo biyaha wasaqeeya qaybo badan oo balastiig ah waxay ka soo baxaan biyoxirannada ama bulaacadaha wasakhda sida musqulaha kadibna ku darsoomaan ciidda waxaa lagu isticmaalaa sida bacrimin dhulka ama fertilizeris taasoo ka dhigan in balastiiga uu ku faafo beero iyo sidoo kale dhuldaaqsiimeed in badan oo balastiiga ah ayaa gala badaha iyo harooyinka halkaas oo ku burburaan in muddo ah kadib sidoo kale dadka ayaa neefsada ama liqa haraadi ama jajabyo balastiigi ah xitaa dhirta waxa ay balastiiga ka nuugtaa ciidda dhexdeeda waxaanay ku darsataa xididadeeda marka ay su-aashu tahay balastiiga ma dhexgeli karaa jirka waxaad u kooban fahamka ay khubarada u leeyihiin sida balastiiga ugu suura gasho in ay ka gudbaan maqaarka iyo sida ku dhacdo arrintaasi balse qaar ka mid a cadeymaha ayaa muujinaya in jirka uu nuugi karo mawaadan kuweeda aadka u yaryar ee adag tahay aragtidooda iyo sidoo kale mawaadda kiimiyaa'iga ee halista ah kuwaasoo ku jira agabyada sida waxaabaha la isku qurxiyo iyo kuwa la midka ah ee kiimikada qaybo ka mid ah balastiiga gaar ahaan kuwa waaweyn waxaa dhacda in ay ka baxaan jirka iyagoo maraya xagga saxarada hase ahaatee mawaadda aadka u yaryar ee ilma aragtada ah waxay mararka qaar u gudbaan madhicirka waxaana ay galaan dhiigga kadibna ay dhacdaa in ay gaaraan keliyaha beerka iyo maskaxda dhanka kale daraasado lagu sameeyey xayawaanka ayaa muujinaya in jajabyada balastiiga yaryar ee mikrobalastig ay keeni karaan dhibaato ku timaada taranka gaar ahaan tayada shahwada ee ragga waxay saameyn ku yeeshaan neefmareenka iyagoo kordhiya halista cudurka kansarka ee sanbabada iyo mandhicirka cilmi baarisaha qaar ee sidoo kale waxaay muujinayaan in balastiigu uu daciifiyo difaaca jirka halkan waxaa isweydiin mudan in xayawaanka iyo aadanaha ay yihiin kuwo isku mid ah marka laga hadlayo qeexidda mawduuca aan ku guda jirno doctor tyler waxa uu sheegayaa in fahamka saameynta balastiiga yaryar ee xayawaanka lagu arkay aan si toos ah loo waafajin karin dadka marka laga hadlayo waxyeelada ka soo gaarta balastiiga wuxuuna u soobeeyey hadalkiisa in tirada iyo nooca balastiiga la siiyo xayawaanka ay ka duwan yihiin waxaa bani'aadamka ula kulmo maalin kasta oo ah xad yar oo joogta sidoo warka u dhigay haddaba maxay sheegayaan daraasada la xidhiira dadka ee xagga saameynta balastiiga waxaa jira xidhiir u dhexeeya balastiiga yaryar iyo dhalmaxumada ama dhalmada hore barar iyo caabuq cudurrada wadnaha iyo sidoo kale xididada dhiigga waxaa si cad loo ogyahay in qaar ka mida kiimikooyinka ku jira balastiiga ay yihiin kuwa leh waxyeelo khatar ku ah bani'aadamka qaarkoodna waxaa la ogaaday inay yihiin maadooyin keeni kara kansar sida bisfenol v ama p p a iyo fatalitis kuwaas oo balastiiga ka dhigaya mid jilicsan oo dhanka kale waxayla u geysata hormoonada jirka daraasad hore ayaa sheegtay in ilaa saddex iyo toban dhimashada adduunka laga yaabo in ay sabab u tahay fatalaydka oo ah maadada jilicsa balastiiga gaar ahaan marka uu qofku la kulmo hereer sarsare oo joogto ah haddaba sida loo yareyn karo halista mawaadda balastiigiga waxay noqonaysaa in la maro qaababkan sida ay soo jeedinayaan khubarada sameeyey cilmi baarisaha la xidhiira halisaha maadooyinkan waxaa ka mid ah in dadku ay bedelaan caadooyinkooda isticmaalka sida in la yareeyo adeegsiga alaabaha balastiiga sida bacaha iyo weelasha halka mar la isticmaalo laakiin mas-uuliyaddu kuma eka keliya dadka hase ahaatee khatartan ayaa lagu sheegay arrin caalami ah oo saamaysa deegaanka caafimaadka dadka xayawaanka iyo sidoo kale meeraha dhulka oo dhan waxaana keensanaysaa ka hortegiddeeda iskaashi guud oo la sameeyo iyo hirgelinta mashaariic lagu daryeelayo bii'aada iyo badqabka dadweynaha intaba بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
wahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى